magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa goordhaweyd ka dhacay qarax loogu xiray gaarigiisa mid ka mida mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya mas-uulkan oo magaciisa lagu soo gaabiyey xirsi ayaa marayay wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan ee gobolka banaadir sarkaalka ayaa lagu soo waramayaa in dhaawac xalisa uu kasoo gaaray qaraxaasi waxaana hadda lagu dabiibayaa mid ka mid a cusbitaalada ku yaala magaalada tan muqdisho ee caasimada soomaaliya durba waxaa mas-uuliyiinta qaraxaasi sheegtay xarakada al-shabaab warar lagu baahiyey baraha taageera al-shabaab ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay ka dambeeyeen qarax gaarigiisa loogu xiray mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ilaa iminka wax wala kama aanay soo saarin arrintan saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka oo aan la hadalnana waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan dhacdadan iyo qaabkay u dhacday goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasoo xiray wadooyinka soo gala goobta qaraxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhaca qaraxyada isugu jira ismiidaaminta kuwa miinada iyo kuwa lagu soo xiro gaadiidka kuwaasoo lala egtaa mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dadka shacabka ah waxaana dhowaan xilkii laga qaaday taliyaashii ciidamada nabad sugidda iyo booliska ilaa iminkana lama soo magacaabin taliyaashii bedeli lahaa taliyaashaas xilka laga qaaday xasan maxamed samatar cowke warbaahinta caalamiga ah s b c muqdisho